SBS Radio.
ee marka hore waxaan rabaa inaan ku bilaabo ambasador awliya xil miyaad u haysaa horta dowladda federaalka hadda jirta mise sidii qof muwaadin oo muwaadiniinta ka mida unbaad taageersan tahay oo hawsha ay wadaan aad ku faraxsan tahay marka hore horta waxaan u hambalyeynayaa aana bogaadinayaa halkaana ka salaamayaa dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee australia ku nool khaasiyatan radio s b s iyo adiga xasana markaan usoo noqdo su-aashaadi xasan aniga hadda ka hor madaxweynuhu wuxuu igu daray dhowr guddi oo kamid yahay ahaayeen guddiga taakulada ciidamada adigu waxyaalo meelo yaryar oo oo waa jiray la- laygu magacaabay laakiin haba yaraatee waxaan ka hawlgalay ma jiraan waxaan ahay nin haba yaraatee hadda aan waxila dawladda ka hayn laakiin ku qanacsan haba socodka geedi socodka ay u socdaan isbedelka yimid aada iyo aada ugu qanacsan baanahay xasan waa garta maxaa ugu waaweyn oo marka keenay inaad ku qanacdo aad ku taageersan tahay oo ilaa iyo hadda laba sanay ku dhowdahay dowladdu haysaae xilka haysaae aad ku qanacday waxqabadkooda aada iyo aada xasan waxaan ku qancay waxaan ku jiray horta eh, dawladdii dhexe ee burburkii nineteen ninety one kii waxaan ahaa nin soo maray ciidan waxaan aaday kabacdi eh, qurbaha waxaan si actifa ula shaqeeyey oon ula jaan qaaday allahu naxariistay dawladdii cabdullaahi yuusuf axmed wixii ka dambeeyey waxaan ahaa nin eh, ka muuqda eh, ama eh, bulshada dhinaca siyaasadda ku dhex jira asaasayaashii waxaan kamid ahaa eh, ururka ururkii ahlusunnata waljamaca ee gobolada dhexe eh, baray shacabka soomaaliyeed in lala dagaalami karo eh, shabaabka waxaan eh, galay shirar badan oo looga hadlaya masiirka ama howlaha soomaaliyeed hadday noqoto eh, gudaha iyo hadday noqoto dibadda waxaan ogaaday oon aada iyo aada ugu dhuundaloolay oo igu kaliftay xoogagaalnimadii aan ka helay xoogagaalnimadooda waxay noqotay inaan eh, qoraal aan u bedelo oo for example markaan dalka imid two thousand threegii markaan arka- markaan arkay sida heerka waxbarashada idaacadihii eh, maxalligaha markaan dhegaystay dadka sida loo dhaqan bedelayo dadka waxa nagu socda curriculumkii wadanka manhajka waxbarashada sida loo bedelay ummadaan sida loo dhaqan rogayo waxaan bilaabay buug la yidhaha taariikhda soomaaliya dhaxalka wadanka iyo wadaniga markii aan siyaasada dhex galay ee aan ogaaday faragelinta shisheeye ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed khaasiyatan etoobiya oo waxa weeye wax soo jireen oo taariikh soo jireena ay ahayd oo waxa weeye mar walbaba westereenku ay la dhihi karo etoobiya waa israa'iilkii africa oo halkaa waxa weeye geeska africa oo special halkaa looga kontaroolo Eh, markaan arkay eh, faragelinta ay ku hayaan waxaan iyadana ka ka qoray buug la yidhaahdo eh, eh, lahaystayaasha is haysta ayaana haysta markii aan arkay eh, qurba joogta habudhaqanka ay ku joogayaan maadaamaan waxa weye kamid ahaa iskuulaadkoodii waxoodii waxaan qoray buug kaloo la yidhaahdo dhaqanaha eh, dhibanaha maqsuudka intaa waxaan kugu hoga tusaaleynayaa lix buug baan ka qoray oo soomaalida ama siyaasadeeda ama waxa weye marxaladeeda oo midka ugu yar uu ku jiro afartan iyo saddex gabay afartan iyo iyo iyo iyo saddex gabay oo la yidhaahdo garaajo intaadan guursan intaa waxaan kuu hogal tusaaleynayaa soomaaliya waa waxa weeye dad badan waxay u haystaan in ay iyadu iska burburtay laakiin waxaan idiin sheegayaa in la burburiyey la isku diray shirkii konoko saliidii waxa weeye isafgarawaagii maxamed siyaad barriya iyaga ka dhex dhacay waxay noqotay in lagu abaabulo jamhado hubaysan oo qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya lagu burburiyo dawladda oo alle marka eh, markaan kuu soo gabagabeeyo waxaan ku raacay lahaanshihii ownershipkii ayay soo hanatay maantayto maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan cali khayre xukuumadooda wax looma meeriyo markay noqoto shirkii brussels markay noqoto civil aviationkii markay noqoto eh, xalame sidii ay ka qabteen oo dhamiye qoladii iisheeg ee donaldska iyo jamaal oo wasiirka qorsheenta waxaa naga maqnaa lahaanshihii waxay hantiyeen lahaanshihii waxaan ku hadlaynaa codkeega qofku waa khaldami karaa waa rasaxi karaa nobody is perfect marka taasaan walaala ku raacay baryahan waxaad aada u dhaliilsanayd eh, madaxda maamul goboleedyada oo kismaayo dhowaan ku shiray halkaasna qodobo ka soo saaray dowladda federaalkaana dhaliila u soo jeediyey Eh, waa madax maamul goboleediyo baarlamaan iyo shacab uu soo doortay laftigeedu sida federaalkaba loo soo doortay miyaysan xaq u lahayn inay dhaliilaha iyo waxa ay ka qabaan dowladda federaalka oo ay ka tirsan yihin usoo jeediyaan aada iyo aad horta waxa weeye kow waxaa laysku haystaa xasan oo rabaa adiga iyo intay dhegaysanaysa inaan u sheego ummaddani waa ummad waxa weeye d n a geed isku mid yahay dadkan waa dad wada dhashay waxaanu nahay dadka keliya oo halka luuqada oo halka diina oo halka midab oo isku aragga waxaanu nahay markii la rabo in xataa difference weyn loo yeelo soomaalidu waa may iyo maxaa tiri marka waxaa mar walba laisku laisku laisku dayaa xasanow in la kala qaybiyo iyadoo wax nagu dhex jiraa jirin waxaa la rabaa adigoo oo ku dhashay puntland ka yimid iyo anigoo ku dhashay centraalka oo qoraal ah iyo wiilka ku dhashay bay iyo bacool isku aragti baa nahay isku mid baa nahay isku af baa nahay haascasiir ilaa raas gamboon ka soo noqo jabuuti ilaa iyo waxa weye wajeer iyo gaarisa iyo jigjiga waxa weye nacabkaagii ayaa horta waxa weeye federalism soomaaliya kama shaqayn karo four pointy five na halaagiisii waa la ogaaday oo waxay noqotay in cadan inay ku diridaan jaamac cali jaamac iyo cabdullaahi yuusuf waxay noqotay inay ku diridaan waxa weeye laba isla dhalatay waxa four point four point five wuxuu yahay ummadda waxa four point five la yidhaahdaa shalay kuwii qaabto america iyo ragga ugu baaxadaha weynaa iyo sweden iyo waxa weye dadka federalismka dadka qaatoo dhan switzerland ayaan dhihi lahaa ilaa hadda way la dhacayaan waxaa kamid a belgium oo kale annaga waxaa nahay dad isku mid isku luuqada isku qoysa isku qof ah horta waxa weeye markii horeba four point five iyo federalismka in lagu in lagu kala qaybiyay ahayd markii taasu dhacday toban sano ka hor ayaa waxaan tiriyay gabay la yidhahda gabayga calanka calankaa gafwey laga galaya qudhumadiisii noocon reeninkii caasiya ciidda hooyadii ciidda hooyadii cadcad baad u kala goosateen calanka weynaaye cid walba midba yeelatoo loo cudaabaday cadowbay ukala u kala dhuumataa cadaya dhiigooda marka federalismkii ayaa xataa laga sii been sheegay waxaana ad ujeedo federalismka lagu sheegaya xasan waa wax ku dhisan s s d f iyo s n m iyo u s c iyo s b m waxa weeye waa waa goo waa waa tii oo kaawan ku soo noqo marka halkan kuwa maanta kismaayo k ku shiray waxay buriyeen constitutionkii federaalkay bur burburiyeen tii qaranka centraalkay burburiyeen waxay qaadaceen dawladdii waxay dhex galeen heshiisya dabadda ay soo wada shaqeexeen waxawewaxa weye gaashaandhigga xiriirka dabadda dhaqaalaha afarta qodob oooo centraalka u khaaska ah ayay dhex galeen waxay noqoteen in iyaga dhaliil yani lamaba diidaye waxa weeye inay dalkii kala gooyaan inay waxa weeye ayagii dhexdoodii halka ay ka raadinayaan dawladdaa dhalatay oo himilada ku dhisan oo maanta raas dumeera iyo waxa weeye laga hadlayo kiilkii shanaad ee carankii soomaaliya astaantii qarankii heestii loo soo celiyey ee ad ujeeda oo dabaysha socoto oo maantato geeska africa ka socota raas dumeere jabuuti dhulkii laga haystay sandullo looga dhigay siyaasi aforgi iyo eritrea inuu soo celiyo oo la rabo in lagula in lagula galo golgorton wajeer iyo gaarisa iyo marsabad iyo mooyaane iyo jigjigo iyo iyo iyo iyo iyo iyo har iyo hawaash ayay kuwaani waxay rabaan inay gaalkacyo kismaayo iyo baydhabo ay ka kala gooyaan dalka ma taasaan aniga iyo adigu aan waxa weye federaal aan dhigi karnaa may safiir safiir awliyo n meel ay ku kala gooyeen annagu ma hayno dastuurka qodob toos ay u jebiyeenna ma hayno waxyaalaha ay ku eedeynayaan waxaa ka mid a arrimaha amnigaoo kale dowladda ciidamadii isku dhafkaa way ku guuldaraysta inay samayso faragelin bay ku haysaa maamul goboleedyada intaanaan etoobiya ay aadin federaalka iyo four pointy fiveka soomaali badan baa diidanayd doodan way soo socotay waa laga baxay hadda soomaaliya federaal bay qaadata four point five kuna laguma laha waa wax fiican laakiin waa wax hadda la aaminay marka miyaan la dhihi karin awliyo arrin laga gudbayba weli daba haystaa waxa weeye walaale waxaan rabnaa horta ma waxaan anagu rabnaa we the generation of this century annaga ayaana nacnuna rijaalulqarni aniga iyo adiga ayaa maanta iskala talada waxii shalay qaldabay maanta inaan saxanaa rabnaa widoon in annaga naloo meeriyo waxa naloo keenay oo aad adigu aad ku qanacdo waa qalad waxaan ubaa maanta haddaan ku idhaahdo jigjigo ma jecesha inay soo noqoto ha inay leedahay waxaan ubaa waxa weeye haddii aan aan ku idhaahdo somaliland ha go-de ingiriis baa bixiyey magaca somaliland waana naga go-an yihiin ha qaateen calankooda waxaan aaminsanahay inaad leedahay maya haddaba waxa weeye four point five iyo federalism waxa noo keenay shisheeye oo marxaladan maanta na hortaagan waxa weye iyagu keeneen usoo noqon dhinaca secuuritka war secuuritka markaad usoo noqoto waxa weeye kasoo galmudugoo kale kasoo qaad waxa toddobaatan oday waxa weeye toddobaatan indhihii shacabka reer galmudug oo gobolada dhexe ah ayaa waxa afduurtay shabaab waxay la aadeen waxay waxa weeye waxay u kala qaadayaan oo u kala gardhaqayaan oo waxa weye u kala xukumayaan shabaabkii ayaa waxa weye constitutionkiisi meeshii uu joogay dhulkiisii ayaa loo kala waxa weye isaga wuxuu leeyahay dowladda federaalka ay hagratay sababtaasaan al-shabaabka ula dagaali waaye uga adkaan waaye waxaas haba haba yaraatee ma jirto taasu waxa weeye waxay ahayd koobkii koob iyo labaatanaad waxa weye ayaa loogu dhiibay markii la siinayaan ogaa afar bilood ka hor waxay qaataan budget waxaa la siiyaa doolaradka gooni bay u siiyaan dowladda federaalkuna gooni bay u siirtaan haddaan xasuusatay waxa weeye wuxuu ahaa axmed madoobe ninkii tiro kulahaa boqol kun ayaanu markaan soo tegayno kismaayana la siiyaan xamar imaanayno bal fiiri boqol kun ayuu diyaarad waxa weye expenseskeeda kaliya lagu siinaya waxa weye dalkani wuxuu u baahan yahay dawlad mudaysan hasan ha ku qancin haddii qabiil uu wax noqonayo waan ku ogaa nin reer puntland aa tahay waxaad ku qanacsan tahay four point five-ka adeer waxtasmuu baxamd lahi jamiica walaa tufariquu wadkuruu nicmat allahi kuntum acdaa faalafa bayna quluubikum waxaad ku weyda waxba kuma helaysid ha ku qarcin ani adoo qabiila iima telinaysid kaama yeelayo adoo ina hebel ah inaad waxa weeye aad aad aniga aad aniga waa inaad inaad waxa weye igu maamusho waxa weye s s d f iyo puntland aad igu maamusho kaama yeelayo waxaan wax ku noqon karnaa inaanu soomaali nahay ha ku qarcin ha kala saarin soomaali ha ku shaqaynin maskaxda kuwaas ha ku fikir noqonin war wadanka waa la qaatay waxa weeye si invisabulaha loo qaatay kuwaan soo celinaya haykalkii dowladnimo raba xuduudadooda inay waxeeyaan raba inay waxa weye adduunka la xisaabtamaya ayay maamul goboleedada nimankaan sheeganayo ay rabaan inay lugaha ku dhegaan waxa weeye aniga iyo inta maaragtay young generationka futurekooda loo dagaalamayana inaad u qiildaydo waxa weye qaad bay kugu tahay xasan maya safiir awliya dabcan aniga adigu dooda nama dhex taal anigu hadda qabiil iyo gobolna ooma hadlin shanta madaxoo meesha isugu timidna soomaalida waddanka degan oo dhan bay wada matalaan hal reerna ma ahayn cidna kamaan laakiin nidaamka federaalka ahaanu ka hadlaynay shanta beelood waxay matalaan shanta nin waxay matalaan beelo anigaa kula hadlahaya aniga iyo ehelkayga iyo dadkayga iyo meesha aan ka imidba four point five iyo federaal waan ka mamnuucnay odayaasheedu inta shireen bay dhaheen soomaaliya la kala goynin waxaanu soo saarnay soomaali kala jaran sida ayaa dhibaataya sababada u dhimo oo inkastabaha kaga tegin aafuro cadaabta la samariire lagu gelin waxa weeye waxaanu diidanahay inaanu waxa weeye annaga oo far ah waxa weeye abi axmed markuu ka hadlaayey oo ay waxa weeye uu qoomiyadaha la hadlaayay etoobiya wuxuu yidhi ma aha etoobiya qolabdeed ka dhacday mana laga hadli karo qarannimada hal xaba lagama waxa weye lagama sheegi karo maxaa adiga saas kuu diiday maxaad wiilka jijigeed kaga dheeraynaysaa maxaa magaca britishku u qaadanaysaa maxaa kala fadilaya ummadda maanu qaadana soomaali baana qanacse dagaalkii sixty four waxa lagu galay soomaali weyn cabdullaahi yuusuf axmed markii uu buladmeesiga ku qaadanayay dagaalkii seven seven maxamed siabarre wuxuu ku galay soomaali weyn s y l waxay qaadatay ekistadi walaale maxay ahayd waxay mamnuucaan dabyaalada way aad ku qarcaysaa way wax fiican kula tahay ima matelaan soomaali waxay wax ku tahay soomaali shalay waxa wax lagu helay soomaali s n m s y l waxay mamnuucday qabyaaladda adeer kaalintii wax lagu noqday ka qayb qaado markii hadda ay saxiixayeen muuse biixi iyo cabdiweli gaas iyo axmed madoobe iyo ay badda u saxiixayeen united imaarab carab ethoobia wakiil ka ahayd war maxaasaad fiirsan kartaa maxaasaad rabtaa maxaasaad ku qarcaysaa dowladda federaalka ay hadda dhaliilahan la soo jeediyey oo aada leedahay waxba kama jiraan miyeenan xaq ugu lahayn muwaadiniin ahaan inay yidhaahdaan boyntigan waxba kama jiraan sababtoo asaana dhacday ciidankii waanu samaynay lacagti waanu siinay ilaa iyo hadda jawaab lagama hayo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha
ma waxaad ma waxaad jawaabka wadanku imisa madaxweynuhu leeyahay ma aqoonsanta horta inuu mada maxamed cabdullaahi barmaajo madaxweyne yahay maamul goboleed weeye haddii ever seen waxa weeye mandera county ma aragtay federalism weeye kenya ma waxaad aragtay kenya oo la gelaysa waxa weeye united imaarab carab lasoo saxeixanaysa heshiis oo wadamo heshiis la saxeixanaysa ma waxaad aragtay federalismka ethoobia oo waxa weeye waxa weeye ka waxa weye military iyo iyo iyo iyo ciidan ka hadlaya ma waxaad aragtay waxaana waxaysan xaq u lahayn weeye dal loo dhisay ambasador halkan aan melbourne aan joogno australia waa la isku qabsadaa federaalka iyo goboladu marar bay isku qabsadaan arrimo wax dhaca weeye oo weliba waddan dimuqraadi oo laba boqol oo sano jiray ah bravo anigu marka waxa weye indigeneska iyo redindiska anigu aniga iyo adigu maxaan kala nahay aniga iyo adigu isku luuqad baa nahay isku diin baa nahay isku af baa nahay labiyo toban milyan oo masaakiina oo waxa weeye labiyo toban maamul goboleed loo kala loo kala gooyey baa nahay inta aanu kafiri waxaani wixii laga rabay xasan waa laga gaaray ma ma ma australia saa looga dhaqmaa australia hal prime minister bay leedahay waxa weeye wadanka america oo ugu waxay leedahay waxay leeyihiin donald trump baa u tiriya the mother of democracy hindiga adduunka ugu badan waxay leedahay hal prime minister maxaa keenay in uu tago oo gaas iyo cabdiweli uu michael caton iyo intay soo adeegsadaan haraadiga maqalla oo gabre iyo political baginka la rabo in lagu gorgortamo oo waxa weeye lagula dagaalamo adag axmed iyo maxamed cabdullaahi farmaajo oo rabageedka africa inay nabad ka dhigaan la rabo in lagula dagaalamo maxaa keena inaad qiil siiso aniga waxaan diidanahay kala qoqobka iyo kala xirxirka soomaali waa isku mid waa isku af waa isku dab waa isku diin gabadha ku daryeel beesha muqdisho midda wajeerna waa ku daryeel beelaysaa xushmad ma yeelanayso waxa weeye tan jijeo ku xushmad beeshana garowe waa ku xushmad beelaysaa waxaa la rabaa hal jir baa nahay xadiiskii rasuulka kale alayhi salatu salaam inaan globalize u fikirno inaan dalkayga waxa weeye aan soo ceshano oromo iyo tigre iyo maxaara waxay ka midaysan yihiin etoobiya inay mid tahay oo untouchable tahay maxaa adiga kuu diiday way aad kala dhaqaajinaysaa shacabka way adigoo weriyo star oo xasan oo kale ah oo rabo inaad faafiso wanaagga muxuu federalism iyo four forty five kuula qurxoonaanaya waala aad heli karto two hands better than one inaan waxa weeye laba gacnood inaan wadajir bay kuwada qabsan karaan waa ku garta ambashtor anigu hadda umana doodin ma dhihin saxaas ka asaasaan laakiin soomaalidu hadda nidaam ay satalgareeyeen weeye ku heshiiyeen oo jiro oo shan maamul goboleed wax jira weeye waa ogahayna dad badan inay diidayiin waa soo gebagabeynayna ambash kolleyba aad baa u taageersanta dowladda ceeb maaha waa difaacday sababaha u taageersantaa sheegtay qofka adigoo kale ah muwaadinoo soomaaliyahoo dhaliilsan oo diidan dowladd oo iyaguna sababaynayo le waxaan waxaanay la rabay inay sameeyaan nin qurbo ka yimid baa tahay dalal western oo aragtiyada kala duwan laga dhiiban karo dadku xor yihiin baa ma u qiraysaa ixtiraamna ma u haysaa qofka fikradda kala qaba oo dhinaca opposite-ka adig kaasoo horjeeda xasan waxa weeye democracy is hypocracy democracy-ga one match hal milyan ayaa dagaalka ciraaq tony blay kasoo horjeesatay tony bray dheg moo dhigay nuno ninka la yihahdo nuclearkii israel kashifay ilaa iyo hadda waa house arrest qiyaabo qaran baa la yidhaha waxaan dimuqraasigu waxaan laguu sheegayo soomaalida ayaa dimuqraasigaba ku dhalatay weligeena lama gumaysan xorriyad baanu leenahay waxaanu u leenahay isloogano suugaanyahankayagii ninkuu yihi sinaan maayo anadiisa rayntiisa ma sagaashan baa tiisu xorriyatulqowl annagayba naga timid naguna dhamaataa ee midda westreek waa hypocracy waxay rabaanna way sameeyaan waxay rabaanna waxa weeye oo danahooda ku jirta economically iyo dhaqaalahooda ku gaarayaanna dimuqrasigay ku abaleygareeyaan wax kalena way diidaan dimuqrasiga dhabkaa waa annaga waxaysanaa waxaad leedahay dalka in la kala gooyo oo aan maantayto aan annaga xuquuqda ka maqan tigreega afarta milyan ah inaanu maantayto annaga ay nagu raadsadaan oo aan tuul noqono weeye kuwaanu maamul goboleedka waxay wadaana walaalataan diidanahay waxay tahay inaan isbedelkan ka faa'iidaysano nineteen ninety one kii markii mingiste iyo maxamed siyaad barre dalka laga bixiyey etoobiya way dhisantay way iscarursadeen eritrea way xorowday dalkii soomaaliya lama xoreyn annaga waxa weeye maantayto inaan isbedelkan abi axmed aan ka qabno oo waxa waxa weeye bilateral iyo waxaan sharci ugu leenahay aan ka raadsano waxa weeye oo aan nalagu furin dagaal kale iyo ur kale ayaan anagu diidanaye waxa weeye anagu the difference waa beauty of life in laysi saxo oo laysi sheego iska dhaaf in laysi saxee maxaa cabdullaahi farmaajo iyo khayre ra-iisul wasaare khayre waxa u taliya oo u talin jiray maamul goboleedada way u nuglaayeen mar walbay sameeyeen markii awaaraha dhisayo fiiri waxa weeye sidii logu logu logu baadilay dowladda waxba kama ay soo qaadin markii ay ku shireen ay aadeen imaaraatiga wax lasoo sawaxdeen waxaasoo dhan inta laiska iloobaa la yidhi last move forward ayaga weeye waxa caqabada wada walaala dhaliil ma diidayne waxaan diidanahay jiritaanka iyaga in naloo dhamaystirkaan diidanahay qarannimadii soomaaliyeed ayay nimankani duulimaad ku yihiin oo maxamed cirsi morgan iyo waxa weeye cidaa cadow iyo ninka la yidhaha cumar xaaji masale iyo nineteen sagaashan iyo lixdii inta iskugu yeera yiri taacaddaa laga bilaabo hub dambe iyo al-itixaad dambe iyo waxaad la diriraysi male qof walba regionaalkiisii maamul goboleedka kasoo dhisto oo ay raggii caqliga lahaa dib damba aysan ugu soo noqon oo cumar xaaji masale uu laster ku dhintay oo ingiriiska galay morgan maxamed xirsi morgan waa noolyaa maantay dib dambe uguma uu noqon maalintaas artisababo ugu dambeysay cumar xaashi sidoo kale ugu soo tagtay saraakiishii dadkii wax saamaayoo dhan waxani waa wax loogu talagalay in aan haba yaraata soomaali dowlad ka dhalan laguna warkii uu caylasalaasa ku doodi jiray wuxuu dhihi jiray dowladnimo dadkaanu maahan waa reeguura kamida beelweynta etoobiya waxaa la rabaa qurub qurub ina laga jaro qoysqoysna laga dhigo qof walbana uu yeesho waxa weeye dastuurkiisa iyo safiirkiisa iyo qalakaadkiisa halkaana la yidhaahdo waa waxaan idiin sheegnay waxaa la rabaa brobaganda ayaa shacabka soomaaliyeed iyo qarannimada lagu hayaa toddobiyo tobankii casho oo ah waxa weeye gobolada dhexe oo puntland iyo galmudug iyo aaminayay oo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha la socdaan ogaaday inaan soomaali isdiidanayn waxaan leeyahay soomaaliya ha midowda ha xorowdo ilagooda burcada isku mariyo dabcan aad baa ula dhacsan tahay dowladda federaalka sidaan hore u sheegnayba dadku xatay xataa saaxiiba yihiin ama qoyskaaga ama dadka kuugu dhow dhaliilo ama iin bay yeelan karaan wax aad ku dhaliilaysa dowladda ilaa hadda laba sanay ku dhowdahay ama iin aad aad jeclaan lahayd inaysan yeelan
dowladda aad iyo aad waa day dimuqrasigu now you're talking na hadda ayaad waxa wey waxa positiveka haddaa ka hadlaysaa fursad waxa inta wariyaasha kale ay garan waayeen weeye walaala no body is perfect ibni aadamku kama maarmo hoba tusalayn qof aan dhaliila lahayn ma jiro nin habar dhashay hal ma hal ma seeg waayo dawladdu malaa'ig ma aha waxa weeye waxay ku qaldan yihiin oo boqolkiiba boqol ay ku qaldan yihiin macaanka badan tawaaduca dawladnimadu waxa weeye waa midigtana waa inaad seef ku haysataa bidixdana waa inaad malab ku haysataa waxyaalahaan ku dhaliilayno maxaa cabdullaahi farmaajo weliba khaasiyatan aan ku dhaliilayo waxaa kamid ah go-aanka jilicsan go-aanka jilicsan go-aanka jilicsan ayaa maxamed cabdullaahi farmaajo ku qaldan yahay waxaana kala talinayaa siyaasadu you cannot believe everybody qof dadka ma wada qancin kartid nebi maxamed calayhi salaatu salaam baa la dhaliilayay oo lalahaa waa saaxirow oo waxa weeye cirbihiisa dhiga qulqulayay haddii marka la adeeci waayo khayru khalqilaahi oo waxa weeye kun iyo afar boqol iyo soddon iyo shan sano diintiisii aan ku dheeftanayno oon haysano oo the best leader ah maaha maxaa cabdullaahi uraalle lagaa wada noqonayo waxaanu leenahay go-aan adag garsoor cadaalada iyo gacan furan baa dowladnimada lagu maamulaa garsoorka cadaalada iyo gacantii fureed waa leedahay go-aan adag yeelow intaasaan anigu dowladda dhaliil uga haya xasan
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.